Taswiirta shan iyo tobanaad waxaa jiray nin markaasi isagu qabay baras oo wakhti dheer qabay markaasi dadkiisii ayaa laga faquuqay oo gooni ayaa looga saaray ninkaasi oo ninkaasi ciise markii uu arkay ayuu julba joogsaday oo wuxuu ku yidhi ciisow haddii aad doonaysid waad i bogsiin kartaa ciise waa u naxariistay oo naxariis ayuu u dareemay oo waxau ku yidhi haa waad nadiifabi doontaa oo waad bogsan doontaa oo waxaa ciise ku yidhi qofna ha u sheegayne waxaad u tagtaa wadaadka oo samee alla bari sidii muuse ku amray dadka reer binu israa'iil laakiin ninkii sidii ma uusan samayn oo inta uu tegey ayuu dadkii oo dhan u sheegay wixii dhacay oo haayo ciise dadka awooddiisa waa uu tusi kari lahaa waayo waxa uu ahaa mid haysta awoodda ilaah saaxiibkayow adigu ma qabtaa baras haa waxaan u jeedaa ma aha cudurka barasta ee waxaan u jeedaa miyaadan ogeyn in cudurka barastu uu yahay sida dembi oo kale barastu markaasi waa cudur ka muuqda jidhkeenna dembiguna markaasi waa cudur ka muuqda qalbigeenna oo haddii markaasi aanan helin cudurka barasta dawadeeda rubaal waan dhimanaynaa oo haddii markaasi aanan helin cudurka dembiga ee qalbigeenna ku jira hubaal waynu dhimanaynaa haa saaxiibayaal waxaan sheegay laba dhimasho laakiin labada dhimashona ay kala duwan yihiin mid waa dhimasho weligeed ah midna waa dhimasho jidhka una romanis cutubka lixaad aayadaha saddex iyo labaatan waxa ay leeyihiin waayo mushaharada dembigu waa dhimashada laakiinse hadiyadda ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo rabbigeenna ciise masiix dembiga waxa uu kala takooraa oo u kala kaxeeyaa ilaah iyo dadka laakiin markii ciise masiix inoogu dhintay isku tallaabta waxa uu isku keenay dadkii iyo ilaah oo dembigii ayuu inaga dhex qaaday